إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada beedhabo ee xarun ciidan u ah askarta xabashida itoobiya dagaal culus ayaa lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan siinka dheer oo ah deegaan ku yaala wadada xiriirisa magaalooyinka muqdisho ee afgooye ciidamada mujaahidiinta ayaa askar ka tirsan dowladda federaalk ku dilay degmada afgooye ee shabeellaha hoose khubaro ka faalooda arrimaha ammaanka ayaa sheegay in xarakada mujahid diinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso kana faa'iidaysanayso khilaafka u dhexeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalka soomaalida iyo canfarta ayaa isweedaarsaday maxaabiis ay labada dhinac ku kala qabsadeen dagaalo dhexmaray waxaa la helay qaar ka mid ah kalluumaysato maalmo ka hor lagu waayey xeebta liido ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inaysan waxba ka qaban dadka soomaalida ah ee ku xiran jeelasha dalka sacuudiga halka taabal akhbaariya ayaa baahisay qaybta afar tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan lix oo laga qaybiyey deegaanka shaw ee wilaayada الإسلامية هيران موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee xarun ciidan u ah askarta xabashida itoobiya warkan iyo warar kale oo ku aadan heeshim ayaa soo gudbinaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu qaarajiyey askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa waxa uu si gaara kaga tirsanaa ciidanka loogu yeero militariga waxaana raggii dilay u suuro gashay inay ka furtaan qori uu ku hubaysnaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay dhanka gobolka bayna xalay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin askarta dowladda xabashada ethoobiya madaafiicda ayaana ku hoobatay gudaha garoonka waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay ma ahan markii ugu horreysay oo guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaacdo garoonka magaalada baydhabo oo ay ku sugan yihiin askarta dowladda xabashada ethoobiya balse marar badan madaafiic sidaan oo kale lagu garaacay ayaa waxaa askarta dowladda xabashada ethoobiya ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac khubaro ka faalooda arrimaha ammaanka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso kana faa'iidaysanayso khilaafka u dhexeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalka farxaan cali ayaa ka waramaya warbixin u daabacay muntadaha arrimaha difaaca afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo a d f ayaa lagu sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa ayna ka faa'iidaysanayso isku dhaca iyo khilaafaadka u dhexeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalk ee heshiiska ku ah inaanay soomaaliya ka hergelin awood islaami ah oo dadka ku hogaamisa ku dhaqanka shareecada islaamka salaam tadiis oo ah falanqeeye amni oo ka howlgala machadka diraasaadka amniga ee i s s ayaa aaminsan in khilaafka waayadii u dambaysay ka dhexeeya etoobiya iyo dowladda federaalka uu fursad u yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo uu sheegay inay ka xoog badan tahay sidii hore dadkuna wada og yihiin isagoo la hadlaya xarunta warbaahineed ee tabisa wararka qaramada midoobay laguna magacaabo baas bluu ayuu qabiirkan amniga ah sheegay inuu yaraaday dagaalkii ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina ay fursad u siisay al-shabaab inay awooddeeda kor u qaaddo waana sida aan hadda arkayno sida uu sheegayo salaam tadiis sida ay warbixinta a d f tilmaamayso iyadoo soo xiganaysa quburada amniga ciidamada dowladda federaalka awood uma lahan inay ka hortagaan weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay ciidamada shisheeyaha dalka ka wada baxaanna waxay ka dhigan tahay in ciidamada soomaalida aanay qaadi karin mas-uuliyadda amni ee soomaaliya dhacdooyinka ay cadeyme ahaan u soo qaadanaysa warbixinta waxaa ka mid ah weerarkii duqaynta ahaa ee bishii nofembar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn ee soomaaliya ku leeyihiin shisheeyaha weerarkaas oo dhaliyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa muujiyey heerka weli ay gaarsiisan tahay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sidoo kale warbixintu soo qaadatay camaliyad istishaadyo ah oo oktoobar ka dhacday muqdisho taasoo golaafatay nolosha askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka warbixinta waxay sidoo kale soo hadal qaaday hubantii la'aanta ka taagan duulaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya kaasoo sannadka cusub qorshuhu ahaa in magaca loo beddelo howshiisana lasoo koobo laakiin iyadoo maalmo uun ka harsan tahay muddadaasi haddana weli ma cadda qorshaha duulaankaas lamana hayo maalgelin rasmi ah soomaalida iyo canfarta ayaa isweedaarsaday maxaabiis ay labada dhinac ku kala qabsadeen dagaalo dhex maray mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumista ayaa tilmaamaya in maamulada itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaaliyeed iyo axfarta ay gaareen heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo ay dhinacyadu ku kala wareegeen maxaabiis ay iska hayeen telefishinka itoobiya ee faano ayaa baahiyey in labada maamul ee itoobiya hoostaga ay isdhaafsadeen tiro maxaabiis ah taasoo ay garwadeen ka ahayd wasaaradda nabadda ee dalka itoobiya lama sheegin tirada maxaabiis la iswadaarsaday inta ay la-eg tahay waxaase dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga itoobiya meelo ka mid ah soo gaaray maxaabiis soomaaliyeed ee ka soo baxay gacanta maamulka canfarta dowladda itoobiya iyo maamulada hoostaga ee gumaysiga la shaqeeya ayaa ka shaqaynaya dagaalo habqowmiyad u abaabulan oo dhex maraya soomaalida iyo canfarta oo ah dad walaalaha oo ay mideynayso diinta islaamka waxaana ujeedka loo horinaya colaadan ay ahayd inaanay labada dhinacba u midoobin dagaalka ay isaga xoreynayaan gumaysiga itoobiya waxaa la helay qaar ka mid ah kulluumaysato maalmo ka hor lagu waayey xeebta leydo ee magaalada muqdisho sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in xeebta liido ee magaaladaasi muqdisho laga helay dooman iyo dadkii saarnaa oo badda ku lumay ilaa afar doon oo ay lahaayeen dad kalluumaysato ah ayaa muddo isbuuc ah lagu la-sanaa xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana hadda la helay mid ka mid ah doomahaas doonta hadda la helay ayaa waxaa saarnaa saddex ruux kuwaas oo dhammaantooda dib usoo laabtay iyagoo badqaba halka weli la la-yahay saddexdii doon oo kale iyadoona la la-yahay heebtooda iyo halka ay badda ka jiraan mid ka mid ah dadka saarnaa doonta dib usoo laabatay ayaa ka warbixiyey xaaladda qabsatay iyo sida ay kusoo badbaadeen wallaahi shan caawa iyo shan maalin aan ku jiro motoorkaa bir naga halawday oo bir naga jabtay biyo soddon iyo lix meel aan joogno meesha xiriirin isgaarsiinaya ma lahan badda kor ayayna soo dhigay ilaa biyo boqol iyo dhowr meel camalayna gaarsiisay ciladii waxaan iskuaan motoorna ma shaqaynayn shiraacaan saaranay ebelan waxaan ka shaqayn jirnay doono huuri anaa huuridana motoor ma lahan mugta marna marna ulaa la jiidaa marna bac shiraacaha la taagtaa bacdiis alxamdulilah ilaahay baa nagu soo ammaansaday oo dabkii huuridoo kale intaa isticmaalna adig shiraac ayaa xirana afar cab iyo afar maalin markaa soo socon alxamdulilah meel oo nabadgelya lagu ka imaana adiga meel walbaana laga warhaayay inaan maqan nahay iskaashtooyinka dadka kulli wacyigelinayhaayeen inay dadkaas inay maqan yihiin on wax gurmad oo dooni kale oo na badbaadisay waxaas iyo waaweyni sidii aa isku soo furdaamin alxamdulilah saddex qofaa ahayn saddex qof saddexdiina waa nabad qabnaa alxamdulilah saxyada aawadan waxaa ka mid ah adiga badar oo hal cabo wax la cuno aawadan malaagaa helnaa adiga isku furdaamiyena malaagaa cunayna malaagaa karsanay malaagaa cunayna si kastay ahaataba waxaa hadda ku maqan dooman dhowr ah iyadoona qaarkood la arkay kuwo kalena ay ilaa iyo hadda la la-yahay iyaga iyo raggii saarnaaba doomanka kulamo xeebaha soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey sii badanayay iyadoona ay dadka qaar ay sheegayaan in ay tagaan meelo aada u fog islamarkaana ay kasii waayaan meesha ay ka yimaadeen dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inaysan waxba u qaban dadka soomaalida ee ku xihan jeelasha dalka sacuudiga warkani waxaa inuu hayaa cali aadan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inaysan wax u qabanin dadka soomaalida ah ee ku xihan jeelasha dalka sacuudiga saalax sane yuusuf waa aabbo soomaaliyeed oo wiil uu dhalay kaga xihan yahay dalka sacuudiga muddo ku dhow afar iyo toban sano wuxuu tilmaamay in wiilkiis isaga oo sagaal bilood jira ay ka qaateen dowladda sacuudiga haddana muddadaas ay kasoo wareegtay afar iyo toban sano uu xabsi ku jiro dowladda federaalka ayuu sheegay inaysan wax u qabanin marar badan uu u tagay ayna mara habaabiyeen iyadoo taas ay jirta ayuu dhanka kala tilmaamay in dowladda federaalka ay dadka ka ciiranayso dalka gaar ahaan dhalinyarada maalin walbana waxaa kusoo kordho lacagabaad ah magaceyga waa aabba saalax sane yuusuf aniga wiil aan dhalay asoo sagaal bilood jiro dowladda sacuudiga ayaa si xoog iga reebad asagoo mala wiil aniga aan dhalay xanuunka oo leeyahay idin sheegaya waddankiisa ninka ka baxo xanuunka oo leeyahay idin sheegaya wiilkayga afar iyo toban sano jaalka sacuudi ayuu ku xihan yahay yaa arka dowlad ka hadlayso meel aanan ka hadlayn ma jirto marka markaa dhibana aata qofka muwaadinka oo dhibano oo yaha ma arkaysa qof mas-uula inuu idaacad soo istaaga dhahaayo war aabbahan intaas aan muqdishoa ku noolahay dadka badanaa way iiqaanaan waa daarsa u raadinaya habeen kasta caloosheedu xeernaa seexda haddaa runtigaada hadla waayo maanta walaal macaan ma dulqaada lehed wiil adigaa dhasha sagaal bilood jiro asoo lagaa reetay afar iyo toban sano noloshaasi ahaan lahayd maxaa awooda hama awoodo wasaaradda arrimaha dibadda waa tanasoo ima muuqato markaan taga waa lay fiirinaa inta arrinteeda laga hadlaa maxaa ku haystalay dhiila waxaa leeleeyahay warniyow miyaanow mar kalean kusawacaynaa orod aay marka dowladda dowladda ayada awooddeeda maxaa waaya inay lacag soo kordhisaa bas laakiin ma aha soomaa in qofka muwaadinka ah wax ay u qabato maysan ahayn wiilkayga nololna kuma hayo geerina kuma hayo waa afar iyo toban sano maalinta ku taalo sagaal bilood naas oo nuugaa marka dowladda sacuudi arabiya iga reebanaysay maanta sacuudi arabiya safaaro soomaas oo soo kuma leeniyey dowladda federaalka ayaa safaarada ku leh dalalka caalamka waxaana safaaradahaasi hareeyey musuq maasuq iska daa inay wax u qabtaan ummadda soomaaliyeed ee ay ku dhibaataysan dalalka ay ka furan yihiin safaaradahaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan alkataab al akhbaariya ayaa baahisay qaybta afariyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri oo laga qaybiyey deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey cabdiraxmaan beder
qaybta afar iyo tobanaad ee mashruuca saka qaybinta wilaayaadka islaamiga ee sannadda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriga ayuu baahiyey kanaalka wararka alkataayiba waxaana lagu soo bandhigayaa qaybtan saka qaybin laga sameeyey deegaanka show ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan muuqaalkaanu soconaya qadir shan daqiiqa iyo dhowr iyo toban ilbiriqsi ayaa waxaa si weyn loogu soo bandhigayaa sida wacanii sakada loo siiyey dadka mutaystay ee uu allah qur-aankiisa ku sheegay waxaana bilowga muuqaalka lagu arkayaa geel fara badan oo la keenay goobta lagu qaybinaya sakada intaa kadib waxaa la gudagalayaa qaybinta xoolaha waxaana la siinaya dad iskugu jira fuqara iyo masaakiin oo ka kala yimid tuulooyinka oos yimaada deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana mid walba la siinaya neef geel ah qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay sakada oo la hadlay kanaalka wararkii alkataayiba ayaa waxay ka warbixinayaan wixii la siiyey iyo tuuladii ay ka yimaadeen waxayna dhanka kale u duceynayaan dadkii laga soo qaaday xoolaha iyo dadkii soo gaarsiiyey intaba anagoo ah xuleyla yaaquub maxamed hal geel maanta iilisi intii ilaahay u siiyo sika xoolaha xoolaha oo laga soo waxay allah ha barakeeyo ninkii soo shaqayni isna allah ha barakeeyo dowladda islaamka ay ku dhex noolnahay khayr allah ha siiyo anigoo ka socda tuulada wardheer jooga degmaashow mujaahidiinta ay hal siisay oo ilaahayn isku diidin hal oo qaalin geella lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo ilaahay jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allah jibiyo ilaahay idinka islaamka kor allah u qaado
muddooyinkii la soo dhaafay waxay alkataayibal ikhbaariya baahinaysay muuqaala taxana oo lagu soo bandhigaya sida wilaayaadka islaamiga ee imaamsha xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga qeybiya sakada xoolaha sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa